أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالآخرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد الله سبحانه وتعالى markii uu nooga soo sheekeeyey ahlu kitaabkii iyo mardadabaankoodii dhibaatada ay ku haayeen dacwada ee haddana xajkii laga soo sheekeeyey iyo ishomaroo xukunkeedii ayaa ahlu kitaabka waxaa lagu canaananayaa cilmiga iyo xaqa ay qarinayaan oo iyagoo nebi maxamed yaqaana siday ilmihiidaba u yaqaanaan inay markaa ay xaqi ay qarinayaan taasna alla wuxuu leeyahay cirib xumo iyo cadaab bay kala kulmi doonaan ina aladiina kuwii yaktumuuna qarinayay maa anzalnaa waxaan soo dejinay oo min albayinaati xujooyin cadcad ah oo nabi maxamed nebinimadiisa iyo in maaragtay khaatul ambiyaa walmursaliin u ku tusinayso iyo walhudaa hanuunka qariyey min bacdi maa bayannaahu markaan u caddaynay linnaas dadka filkitaabi kitaabka u cadayno towraad iyo injiil qur-aankaba aan ugu caddaynay kuwa markaas kabacdi qariyay ulaa-ika kuwaas yalcanuhum ullahu ilaah baa lacanada oo macnaa naxariistiisa ka fogeeya wayalcanuhum waxaa lacnada oo habaara allaacinuna kuwa wax lacnada oo dad iyo duunyo iyo jinni iyo malaa'ig iyo insi inta way lacnadaan xataa bahaa-imtu sida mujaahid uu yidhi wuxuu yidhi idaa ajdabat ilardu dhulku haddii oo abaar ou noqdo qaalat ilbahaa-imu waxay leeyihiin haadaa min ajli cusaati bani aadam arrintan iyo dhibaatadan waxay ku timid dadka reer aadam caasinimadooda ayay ku timid lacana allahu cusaata bani aadam allah lacnado sidaasay yidhaahdeen anas iyo rabiic bin anas iyo abulcaali iyo qataadana waxay yidhaahdeen malaa'igtee mu'miniintu waa wada lacnadayaan walciyaadu billah nabiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam man kataba man su-ila can cilmin qofkii cilmi la weydiiyo fa katamahu qariya cilmigaas oo sida xaqa aan runta ka sheegin aljamahu llaahu ilaahay aljamahu llaahu yowma alqiyaamati ilaahay wuxuu afka uga xiraa sida faraska xakamaha looga xiro bilijaamin min naar xakamo naara afka qac looga siiyaa walciyaadu billah markaa dee culamaa usuuda yahuudda ayaa ku rimooba ama ha la weydiiyo ifta ha la weydiiyo ama maanta ma arkaysaa beenba ha ka sheego xaqa hadduusan qofku siduu yahay u sheegin waxawaaye cuquubadaasoo muran mudanaya ila aladiina kuwii maahana taabuu toobad keenay oo wa aslaxuu wanaajiyey oo markay xumo ay sameeyeen wanaag ka dabageeyey wa bayanuu xaqa caddeeyey marka xaqii maanta ma arkaysaa si toos u caddeeyey fa ulaa-ika kuwaasi atuubu calayhim waa ka toobad aqbalaya jazaaka allah khayr fa ulaa-ika kuwaasi atuubu calayhim waa ka toobad aqbalayaaho maadaama iyagu qaladka ay kasoo noqdeen anna cuquubadii aan ciqaabi lahaa waa kasoo noqonaya wa ana aniguna atawaabu mid toobad aqbal badanaan ahay oo addoommadiisa toobadda ka aqbala alraxiimu ee naxariista sidaa darteed qof walbo waxaa taqaanid isku day inaad ku camal fashid dadkana aada gaasiso intii xaqahoo taqaano ha ka been sheegi ku camal fal oo naftaada run uga sheeg muslimkana maanta ma arkaysaa run uga sheeg haddaba hadday saas tahay oo kuwii ahlu kitaabka oo cilmiga yaqaanay cilmigooda ku camal fali waayeen saa loo cadaabay kuwii ayaguna gaalo ah oo maanta ma arkaysaa xaqa iyagu beeniyey ayaguna kama dari karoono oo macnaa ma wanaag dhaamaano cuquubada laftooday la kulmayaano ina aladiina kuwii kafaruu kufriyey wamaatuu dhintay walxaal hum kufaar ihina gaalnimada ku dhintay ilaahay khaatim waxbaan ka magan galnay marba haddou gaalnimo ku dhintana ulaa-ika kuwaasi calayhim korkooda waxaa ahaaday lacnatullaahi ilaahay lacnadiisa oo naxariistiisa uu ka fogeeyo iyo walmalaa-ikati malaa-igtuna way habaarayaan ilaahay ha lacnada leeyahy naxariis ha ka fogeeyo ilaa lacnada alle qowlna way tahay ficilna way taho ilaahay naxariistiisa lacnadana wuu ku ridayaa wax naxariistana wuu ka fogeynaya amaa lacnada makhluuqa iyagu naxariis ma fogey karaane waa habaar waa ilaahay waxay ka baryayaan inuu naxariista uu ka fogeeyo iyo wannaasi dadka ajmaciina iyagoo dhammaan ah khaalidiina fiihaa ayagoo lacnadaa ku waaray oo raxmadaa laga fogeeyey ku waarayo marnaba aan naxariis dhaminayninoo laa yukhafafu lagama fududeeyo canhum iyaga alcadaabu cadaabka lagama fududeeyo walaa hum ma ahaaninoo yundaruuna kuwii loo kaadiyo oo furso la siiyo ma aha sababtoo mar hadduu gaalnimo ku dhigto nolosha iyo fursada qofku waa intuu nool yahay intaa hadduu ka faa-iidaysan waayo waa u dhammaatay waay halkaa ayadda waxaa la qaada gaaladii waa la lacnaday marka gaalada cumuum ahaan waa loo lacnadi karaa iyo daalimiinta laakiin culammadu waxay isku haystaan gaal asaga mucayana ma la lacnadi karaa qof oo gaalood u jeedo allaahuma alcanhu ma dhihi kartaa culammada qaar waxay yidhahdeen maya lama lacnadi karo qaarna waxay yidhaahdeen waa lacnadi karaaho nin waxaa jiray ximaar la dhihi jiray oo nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu u sheekay nabiga ku qoslin jira calayhi salaatu wasalaam ilaahay rasuulkiisana jeclaa oo iimaanku dhab ka ah laakiin shahwadaasuna khamradaa lagu imtixaan mar kasta isagaa cabsanaa la keenaya markaasaa la jeeli jiray maalin dambeeto nin baa lacnada wuxuu yihi lacnatullaahi calayh maa akhara maa yacni yu-taa bih ama inta uu khamro cabaayo badana markaasuu calayhi salaasa nabigu laa talcanhu walaa tucinhu cala shaydaan ow kamaa qaala sal ly slam ha lacnadin oo shaydaan u kelmaynin fa inahu yuxibu allaha warasuulahu ilaahay rasuulkiisa uu jecel xadiidkaas xujay ahlu sunnada qofka macaasida hadduusan xalaalaysan inaan lagu gaalaysiin karin ma garan takfiirka iyo khawaarijta iyo waxaana iyo maaragtay raddi uu ku yahay marka qofku hadduusan macaasida xalaalaysan oo ilaahay rasuulkiisa uu jecel yahay laakiin shahwe ay ku xambaartay hadba uun uu soo noqonayo ma lagu gaalaysiinayo laakiin waa laga xadaa xadkaa laga oogaya laakiin hadduu xalaalayso walow lam maaragtay macaasida iyo lam yartakib ilmacaasi markaas waxaa weeye waa la gaalaysiinaya marka waxaa nabigu lacnada wuxuu uga diiday dheheen wuxuu uga diiday sababta xura ilaahay rasuulkiisa u jecel yahay marka qofkii aan ilaahay rasuulkiisa jeclayn in la lacnadi karo nacam calaa kulli xaal laakiin waxaa iska fiican lacnulmucayan in xoogaa laga fogaado sababtoo ah markuu nabiguba calayhi salaatu salaam gaaladii qaar ou lacday allahuma alcan almucaan fulaan uu yiri aayaddii waa tii soo degtay laysa laka min alamri shay-un ow yatuuba calayhim ilaa dadkan ilaahay qofuu ka toobad keenayo qof kale ilaaha kala yaqaano marka in xoogaa laga dhowrsado oo cumuum loo cayino laakiin qof bidaat aan la lacnadin taasaa roon sababtoo ah waxaa loogu khatimi doona lama oga bismillah halkaa marka aanu ka soo baxnay ayuu ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala waxa khilaafka iyo mardadabaanka iyo duunxumada keenay waa maxay macbuudkiina waa xaq waa waaxid risaaladu waa waaxid nabi maxamadaana matalaya xaqi oo ambiyada hore dariiqi uu ku taagan ilaahaas waaxidka keligii maa caabudaano waxa weeye dariiqada toosan maad raacdaan marka waxa khilaafkan keenaya waa maxay wa ilaahukum ay macbuudukum ilaahun waaxidun ilaah keligiisa wey ilaahyaal kale ma laha ayaga mushrikiinta waa ogol yihiin rabbi keliya inuu jiro koonkan cirkaan abuuray laakiin waxay rabbi waa jiraa waa ognahay laakiin hal ilaah keliya naguma filnee ajacalad aalihata ilaahan waaxida waa xarabna dhowr ilaahu midba ilaahay aan ugu soo dugaalo yaryarihiisa ayaan rabnaa kuwiyaa marka la diidan yahay waxaa la yidhi ilaah yaryarihiisa ma jiree ilaah waa ilaaha weyn oo cadiimka oo xaqa wixii kalena waa shirki andaad lama ogola wa ilaahakum ay macbuudukum ilaahun waaxid waa soo maha waxay yidhahdaan culummadu markii wa ilaahku ilaahu waaxidun midaa waxuu dhihi karaa hadduu annaga ilaahn ilaah waaxid idinka ou yahay annaga koo kalaan leenoo dhihi karaa marka u dhihi kara moogta markaasaa sida aynan xujadaas u imaanaa waxaa la yidhi laa ilaaha illaa hu asaga maahane wax ilaahoo macbuuda oo la caabudi karo ma laha oo qolo walba ay sheegan karto ma lahan alraxmaanu allaha naxariista badan naxariistu ay caam tahay oo gaal iyo muslimba adduunyada ay camimtay alraxiimu naxariista ay khaas tahoo aakharo muslimiinta ay ku khaas tahay marka nin walbo shirki ama ku andacoo karaa la joojiyey ila markali wa ilaahuka wa ilaahu waaxid qad yaquul adinka idinka hadduu ilaah waaxid yahay annagana koo kalaan leenaho dhihi karaa moogta marka mid kalena ma jire laa ilaaha ilaa hu ilaah kale oo xaq lagu caabudo ma jiro alraxmaanu ka naxariista badan alraxiimu ee naxariista badan marka marka ilaahay waxdaanidiisii la sugay oo ilaahay uu yidhi ilaah kaloo xaq lagu caabudoon asaga ahayn ma jiro ayaa ay isleeyihiin maxaa adilo ah waxaa la yidhi adilada allah waxdaanidiisa ku tusinaysa inuu keligii macbuudka uu yahay waa kownigan waa ku tusinaya cirkan iyo dhulkan iyo makhluuqaadka ilaahay abuuray aayaadkan alle iyo mucjizaadka rusul oo ku tusinaya aayaadkan kowniga waxaa ka mid aha oo alle waxdaanidiisa ku tusinaya hadda ilaahay cirkan waa kan keligiis abuuray iyo dhulkan iyo waxaan adduunyada isku dubarida sida makhalqigeedana cid sheeganayoo la anaa abuuray lama arko xataa mushrikiintu waxay leey aalihadeenu cirkiiyo dhulka waxba ma abuuray ilaaha abuurta haddee sida aanba cirkiiyo dhulka aan loola abuurin oon loola lahayn cibaadadana wax lale lama arko kamaa annahu rabbun waaxid sidau rabbi koonkan tarbiya u yahay rabbigaas asagaa la caabuda fahuwa ilaahun waaxid haddii luu yidhahdo aabbaha maadaama cid kula dhashay aysan ku jirin oo asaga oo waalid kuu yahay birigiisa cid kale ha ula sinin isagoo makhluuqa soomaan oo un dhalashada uu sabab u yahay iyo hooyada haddii la yidhahdo war cid kuula sinanoo makhluuqa ma jirto sax waa haddii luu yidhado marka ilaahay ku abuuray subxaana wa tacaala oo cirkan isagoo ku abuuray cibaadadiisa cid aada la wadaaji karto ma jirto gar soo maaha waa xaq waay garti middii ugu weyneed waay inna fii khalqi samaawaati samadahan la abuuray oo saa u sarraysa oo waaweyn oo quruxda badan oo meel dulduleel iyo wax jajabaay midna ahayn ee weliba buluugaho indhaha u roon iyo wal ardi dhulka iska goglan waxa buuraha webiyaalka jibaasha nolosha u munaasaba ma garata noloshii dhammaa u diyaarsan iyo wakhtilaafi leyli hamiinka iyo wanahaari dharaarta isbedbedelayo oo mid baa mar imaanayo oo mar hamiinka oo dheeraanayo mar maalintu ee dheer dheeraanayso soo maa midna la shaqaysanayo midna maanta ma arkaysa la nasanayo iyo walfulki doonta allatii taasoo tajri soconaysa filbaxri badda ku soconaysa bimaa yanfacu nnaas wax dadka anfaco doomahan badda ku mushaaxay waayihi hore waabay yaryaraayeenoo sharaacley ahayna bahlaan hadda dayaaraadka qaadanaya wada garoommada ah oo wada magaalooyin iska guuraya ah biyahaan yarkaana aysan tiimbinayn iyagoo asbaab ha sameeyeen oo qaab ha u sameeyeen oo maaragtay shaybkay u sameynayaan shayb oo maaragtay biyaha dul salbeydha ha ahaado laakiin bal hal adigu intaa la eg oo magaalo ah oo miisaankeeda oo saa u culus yahay biyo ma laqi karaan waa uun mucjizo alla maahane wax asbaab sameeyey iyo maaragtay doontii oo xoogaa qaab saana loo sameeyey iyo waxay celin karta ma aha ee qud asbaabta waa asbaab caadiye laakiin qudro allaa celinaysa meesha iyo walfulki doontii allatii taasoo tajri soconaysa filbaxri badda bimaa yanfacu nnaas wax dadkii anfacaya iyo wamaa waa maxay badaacdiyaa lagu qaadanaya qaaradaana laga qaadaya wax alla wixii qudaar iyo maxsuulaad jira halkaasaa la geynaa kaasaa laga qaadaya hadda beryahana sida loo isticmaalo tijaaraadka xabadii kasoo baxday hindiya ama latin america kasoo goda ama america ama bardhexa kasoo goa ama mooska soomaaliya kasoo goa inta maanta lagu keenaya soo maa yacni say u fududahay tallaajaadkii wixii inta la sameystay khudaartii oo dhari ah ayaa kuu imaanaysa iyo walfulka allatii tajrii fi lbaxri ku soconaysa bimaa yanfacu naaska wax anfaco badaa'icda kala gelbinaysa iyo wamaa anzala allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey min asamaa'i samada oo min maa-in biyo rooba ah fa axyaa bihi ou ku nooleeyay al-arda dhulkii bacda mowtihaa markay dhimato dhallinyarada waxaa u fiicnaala baadiyahay dhulka abaarta inta la geeyo dhulkiiyo abaarta nolosha ay tacbaan tahay takarta iyo xooliyo baaba-a iyo qurun hadhow roob markuu yimaado noloshii dhammaa isbedelaysa soo maha marka dhalinyarada waa in lasoo tasawaro ee roobkii markuu yidhi fa axyaa bihi uu ku nooleeyey al arda dhulkii uu ku nooleeyey bacda mowtiha markay dhibatay oo xataa xayawaanaadka ay babaqtinaayeen bernood wax abaar markay dhacday xataa dugaagii wix dhabiye markuu waayo qofkiiu soo weeraraa limihii oo cunaya soma oo xataa xayawaanaadka dhulku ku baktiya eber xoola iskaba dhaafiya dada wamaa anzala allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey min asamaai samada oo mimaa in biyo oo roob ah oo fa axyaa bihi uu ku noolay alarda dhulkii bacda mowtiha markay dhinsan dhulkiio abaar oo wax nool aan la arkin roob markuu daco baaliyaa soo noolaanay xoolihii daaqii marka ay daaqaan dadkiina xoolihii markay caano iyo ay ka helaanay soo noolaanaya ma garata wabatha uu firdhiyey min fiiha dhex min kulli daabati uu ku firdhiyey oo daa wax alla wixii xoolihii iyo xayawaankii wixii dhammaabaa noolaanayo iyo wa tasriifi riyaaxi dabaysha gegedintooda ee marba dhinac u socota carabtu markii ay maka ay joogaan hadba dhinaca dabayshu u timaado ay magacu u yaxaan midii yaman ka tagto waxay dhahayaan maaragtay yemiin tii shaam xaggeeda ka timaado shimaal ay dhahayaan marka waa dabaylaha maaratay xilliyaalka hadba maaratay dhinac u socda qaar roob wado qaar ay hawo wado qaar ay neecaaw wanaagsan ay wado qaar ay duufaan tahay qaar ay hanfita ay kulushay qaar ay qabow ay tahay anwaac kala duwan mar aada arkayso intay xoog loo soo daayo adiga dhaba kugigilaysa maalinoo dabeel socoto wax yar haddii lagu dari lahaa qofka intay qaado anaa meemar waxaanba kus intay qaado bundada inay iga tuurto soo maha marka jawan ilaaha muctadil ka dhiga subxaana watacaala wax yar haddii la ziyaado aragta adduunyada dhasay u cabanayso nacam iyo wa tasriifi riyaaxi dabayshaan la gegedinaayo oo hadba dhinac u weecanayso ee anwaacahoo kala duwan mar baraka la imaanayso mar halaag la imaanayso mar kuleyl wadata mar qabo wadata mar neec caawmadod mar nacf wadato talqiix iyo bolisation wadato maaragtay bacrimin wadda iyo maaragtay khayr mar roob wadda mar shar wadda ilaahay sharteeda hanaga koriyo kuwaas oo dhan iyo wasaxaabi saaa wa tasriifi riyaaxi dabaysha laga gedinaayo iyo wasaxaabi saxaabkii daruurtii almusahari la sakhiray bayna asamaai dhulka iyo walardi bayna asamaai samada walardi dhulka dhexdiisa waa caadkan halkan iska jooga oo diyaaradda haddaad fuusha dhaqsaba ay dhaafayso hadhowna saa uga sarrayso hadhow diyaaradda markay soo degaysa haddana waa soo dhaafaysa soma meel oo haysta malaha ilaah baa meesha ku haya subxaana wa tacaala nacam mararna hadda maba jiro marna waxaad arkaysaa buuro asagoo diyaaradda dhan gilgila ayaad arkaysaa wasaxaabi saxaabkii almusahari la sakhiray oo macnaa meeshiisaa lagu joojiyey waayo taskhiirka waa kaa macnaa taskhiirka waxaa weeye halkaa inuu taagnaado ayuu ilaahay subxaana wa tacaala u habeeyey ma garata bayna asamaai walardi dhulka iyo inta udhexeeya soo maha iyo bayna samaa dhul samada iyo alardi dhulka dhexdiisa intaasoo dhan la aayaatin baa ku sugan aayaad aayo waxaay wixii wax ku tusiiyo oo daliil ku tusiiyo macnaha waxay ku tusinaysaa ilaahay quwadiisa naxariistiisa inuu maaragtay rabbi uu yahay inuu awood leeyahay inuu cilmi leeyahay inuu addoommadiisa oo ka warqabo u naxariisanay sababtoo waxaasoo dhanba manaafiic addoommada ku jira laakiin yaa ka faa-idaysanaya dadka waxgaranaya qofka waxgaranayo dhugla ayaa ka faa-idaysanaya amaa qof iska bahaa-im ah xataa saynisyahan haddii uu yahay haddaan sayniskiisa uusan u geynin inuu ilaahay uu ku barto wuxuu ka faa-idaysanaa lama arko la aayaatin baa ku sugan liqowmin qowm qoobkaasoo yacqiluuna maanta ma arkaysa waxgaranaya nacam hay wa min annaasi man yatakhidu min duuni illaahi andaadan yuxibuunahum wa min annaasa dadkii waxaa ka mid ahaaday man yatakhidu kuwa samaysanaya min duuni illaahi ilaahay sokadiisa andaadan wax ilaahay lafacay uga dhigayaanoo ilaahyaal kale oo ilaahay la maslinayaan andaadaasoo yuxibuunahum ay jecel yihiin ka xubbillaahi sida ilaahay loo jecel yahay laakiin marnaba ma dhici karo nin mushriga inuu sida ilaahay u jecel yahay oo u jeclaadee waaladiina kuwii aamanuu rumeeyaa ashaddu daran xubban jacaylilaahi ilaa ay jeclaadaan markii lasoo qariray waxdaaniyada alla subxaana wa tacaala adiladeediina lasoo qariray oo cirkan iyo dhulkan iyo waxaasoo dhan wujuudkan waxay ku tusinayaan ilaa allah subxaana wa tacaala annahu huwa almustaxiqu lilcibaada oo adiladii iska waadixta ah waxaa la leeyahay dad waxaa jira mankuusiinuho madaxa u rogan oo maxay samaynayaan ilaahaas koonkaas abuuray iyo rabbigaas cid aan ahayn ay jecel yihiin xubu cibaada oo ilaahayba ay kasii jeclaadeen oo ay caabudayaan soo ma marka dadkaasi marka waa qaldan yihiin taa waxay ku tusinaysaa xubbigu waa cibaado xubbigu waa cibaado xubbigu waa kala labo mid khariiso ah iyo mid cibaado ah kan khariisiga qofka aabihiisa iyo wiilkiisa iyo dhacaamka wixii manaafacaadkiisa inuu jecel yahay kan cibaadadana waa kan alle iyo wixii asaga la xiriiro la jecel yahay asalka jacaylka waa alle sababtoo ah haddaad wixii manaaficaada aada jeclaanaysa ilahay wax kaaga nacif badan maa jira adigoo dhan baba ku abuuray koonkan kuu sakhiray aabbaha iyo hooyada kulli asagaa kuu sakhiray diintou kuu sakhiray iyo hiya hidaayad inaad wax kasta aada ka jeclaato wixii alla la xiriiro oo rasuulku ugu horeeyay malaa'igtii mu'miniintana ilaahay dartiisaa ku jeclaanaysa sidii as xadiidkii axibuu allah limaa yaqduukum min annicam waxaa nicmooyinku idin siinaya ku jeclaada wa axibbuunii lixub illah anigana ilaahay darti ugu jeclaada marka xubbiga rasuulka iyo calayhi salaatu salaam iyo rasusha iyo malaa'igtii mu'miniinta xubbiga allow taabic u yahay soo maa xubbigan kaloo khariisiga inuu xubbiga ilaahay ka hormara lama ogola yani dhacaanka waa jeclaa karta maaga waa jeclaa karta laakiin hadduu xubbiga ilaahay la soo sinmo ama uu u soo dhowaado amaba ou ka bato khalaas waxaana ka mid a wax maaragtay ilaahay uu ka caraysan yahay in maaragtay xubbi cid kaleeta ah u samaysid ilahay rasuulkiis waxay ka caraysan yihiin iyo diintu inaad xubbi cid kale aada u samaysid taasaa marka shirki ah ama imaamkaaga u tacasubaysid ama sheikhu dariiqa ama sheikhuulxaraka aada diintii maanta ma arkaysa aada iyo nusuustii aad tiraa maya kanaa horumarina ma garan taas oo kale wey marka mushrikiintu maxay sameeyeen ilaa markaad laa ilaaha illaa aada leedahay ay laa macbuuda bixaqin maaluhu waxbay kan la weyneeyo oo laga baqo oo la jecel yahaw marka haddaad ilaahay keyrkiisa cid kale aada ka hormariso jacaylkiisa waxa weeye baad keyrkiisa caabud cibaadado dhanoo xubbigay ma garatay wa cibaadatu araxmaani gaayatu xubbihi maca dulli khaadicii humaa qudbaan cibaadada dhan waxay ku wareegeysaa maxabada iyo khuduuca haddaad cid kale maxabadii u wareejisa khuduuciina cid ka wareysa adiga cibaadadaas ma taqaana waxaan waa dhuquus iyo kor luqaad qaadi maana qalbigaagii balaayaa qabsatay marka marka haddii insha allah fatxulmajiidka akro baabka dhan u baabeysana baabka waa baab muhiim o ah marka xubbiga ilaahay keyrkii jeclaadana waxaa layihi shirkii bay ku noqdeen ale marka maxabadaha layska ilaaliyo ilaahay keyrkiis in alla aada la jeclaato layska ilaaliyo oo xubbiga ilaahi loo sarfiyo hadduu qofku uu fikirana wuxuu garanayaa ilaahay wax kaga nicmo weyn uusan jirin sow abuuray u hanuuniyey makhluuqaadkana nabiga wax kaga abaal badan inaysan jirin manaahijtana wax diinta islaamka ka fiican inaysan jirin khalqigana marka mu'miniinta walaalihiisa iyo malaa'igta iyo rususha wax kaga wanaagsanoo ilaa ilaahay ku wada xiran yihiin saa darteed wixii kale oo dhan inaysan jacaylkooda aysan ilaahay iyo wixii asaga darti loo jeclaado inayna soo carina la rabaa wa min annaas dadkii waxaa ka mid a man yatakhidu mid samaysanaya min duuni illaahi ilaahay keyrkii andaadan kuwa ilaahay lafacaho oo asnaam ah ama dad ha ahaadeen ama insi ama jinni ama malaa'ig ha ahaadeen kuwaasoo yuxibuunahum ay jecel yihiin ka xubillahi sida ilaaha loo jeclaado taasina waa qalab inaad sida alla loo jeclaado aada cid u jeclaato maxabada alla aada cid kale la sintid ma garat walow nabi rasuul malak muqaraba weli wax kas ha aadeena may maxabada allah horeysa xataa maxabatu rasuuli sal alla alay wal maxabatu lmalaa'ika wamaxabatu muminiin taabicatu limaxabat illahi maxabada alle ay daba socotaa nacam waladiina kuwii aamanuu rumeeyaa ashaddu daran xuban lilah alla kalgacaylkiisa sababtoo ah midka mushrika hakan sanam uu caabudaya mar kale sanam uu caabudaya mar kale sanam uu caabudaya hadday wax u qaba waayaana waa ku xanaaqaya waa ka tegaya mid kaloo haddana uu shukaansanaya ilaaha kaloo beenbeen soo ma laakiin qofka mu'minka hadduu caawo jirad walaalkii haddou dhinto aabihii haddii ou dhinto ilaahay ma nacaayo ina lilahi wa inaa ilayh raajicuun ilaah ugu sabray ogyahay waxaan musiibadan dhacday inuu ka ajar siinayo sawaab inuu maarata uu ka helayo waxaan wax qadaray inay yihiin marna ilaahay kuma gariifayo qofka mu'minka laakiin mida ayaan weliyo wax u qurbaana awliya alla adeeg wixiioo ka weynaan iga tago kuliya qabri kale o aada ama sanam kale o aada laakiin qofka mu'minka runta ilaahay ma ka tegaa mar kasta waxaa weeye alxamdulilah calaa kuli xaal nicmo haddii asiibtana alxamdulilah dhibaato haddii asiibtana wuxuu leeya tan lacala inay khayr baanto ficlan waana saas waa waladiina kuwii aamanuu rumeeyey ashaddu daran xubban fi jacalilah macnaa sida ay u jecel yihiin mushrikiinta owthaantooda waxaa ka badan mu'miniinta khulaskaas siday ilaahay u jecel yihiin markaasuu ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala haddaba gaalada hadda waa kuwa shirkigaa ka daba andaaday oo wax ilaahay keyrkiisa la iska daba dhejinayo waxaa naloo sheegayaa waxaas ilaahay keyrkiisa berri inays waxba tarayn oo hadhow layska soo horjeedsan doono walow yara aladiina kuwii hadday arki lahaayeen ama ogaan lahaayeen dalamuu dulmi sameeyey id yarowna alcadaaba markay cadaabka berri la horgeeyo maxay ogaan lahaayeen ma garata waxay ogaan lahaayeen waxa ay ku jiraan inuu baadil ahaa oyse waxba anfacayn walaa calimuu waxay kaloo ogaan lahaayeen ana alquwata lilahi jamiican awoodoo dhan ilaahay inuu iska leeyahay ogaan lahaayeeno asnaamta ay caabudi lahaayeen waxba inaysan meesha ku haysano cadaab aysan ku kori karin waxbaan u qaybo karin wa ana allaha allana shadiidu lcadaabi cadaabkiisa inuu daran yahay cadaabkii inkira inay arkayaan waxaa leeyahay hadda jahli iyo idadaraa u geynaysa laakiin waxa beri qiyaama dhici lah hadday isha ku hayn lahaayeen ama ogaan lahaayeen xaqaa'iqaa usoo baxee lahaydoo waxaan iskama daba dhejiyeen walow yara aladiina kuwii hadday arki lahaayeen ama ogaan lahaayeen dalamuu dulmi sameeyey hadday arki lahaayeen oy ogaan lahaayeen id yarowna alcadaaba markay cadaabka indhaha laga saaro qiyaamo intee la joojiyo jahanamo oo malabsanaysa ay indhaha qaadaan xaaladda waa isbedeli lahaydoo waxay ogaan lahaayeen ana maa hum fiihi baatil inay ahaa baatil ay ku sugnaayeen ayaa u qadaran wala calimuu waxay kaloo ogaan lahaayeen ana alquwata awoodu lilahi inay usugan tahay jamiican dhammaan oo asnaamtii waxay caabudi jireen waxba inaysan haynin dur iyo nacf inaysan ahayn wa ana allaha allana shadiidu lcidaabi cadaabkiisa inuu darayo cadaabka ay hodansanayan odhan jira ilaahu cadaabka goormou keeno goormou cadaabka imaanaya cadaab adag oon loo adkaysa karin inuu yahay ogaan lahaayeeno hurdaday ka kicin lahaayeen goortay ogaayanayaan id waqti bay ogaanayaan xaqaa'iqdaas oo dhan tabara'a ay beri ka noqdeen alladiina kuwii utubicuu la raacay oo asnaamtii iyo kuwii maaragtay sadanada u ahaa oo asnaamta u qaraabi jiray horjoogyaal ku ahaa sida hadda kuwa qubuurta khuraafada joogo shiika shardiga u xiro oo maaragtay qabriga sharda u xiro meelaha ka qaylqayliyo oo habraha ka qaraabta kuwaas oo kale id waqti tabara ay beri noqdeen alladiina kuwi utubicuu la raacay min aladiinay ka beri noqdeen ittabacuu raacay kuwii raacay waxay dhaha anagu beri baan idinkanaa idinma aanaan baadiyin ma garata qur-aanka meelo fara badan ayay ku jirtaa khusuumaadkaas maanta dhex marayo meelo fara badan bay ku jirtaa waqaala ladiina staqbil studcifuu ha waqaala waxay yidhahdeen lowlaa antum lakunaa mu'miniin adinkaana baadiya mu'miniin ahaan lahay waa u jawaabeenoo waxay yidhahdeen waqaala aladiina istakbaruu liladiina studcifuu annaxnu sadadnaakum cala lhudaa bacda id jaakum ma anakaa hanuunka idinka celinay bal kuntum mujrimin adinkaa khayr baa sakaana saxbinaysaan gaab gab dadka hadda mufsidiinta u saxbinaya waxaas oo kale waxaa wada dhiigga laynaya wax qalanaya dadka u sacbina ama qabiil ugu sacbina ama urur u sacbina waxaas oo kale yaana u sacbina qashinkaas oo kale marka hadhow waa laska waa las waa laisu goynaya id waqti tabara ay beri noqdeen alladiina kuwii utibicuu la raacay min aladiina itabacuu kuwii raacay beri ka noqdeen atbaacii annaga hana soo sheegann dhammaantooda wa ra-ow lcadaaba cadaabkiia la arkay ma garatay cadaabkii baa indhaha la saaray wa taqadacat bihim waxaa ka go-day al asbaabu asbaabta awal isku xoraysa iyo mabaadidii iyo maxabadii iyo shirkiga iyo duqyaanka wixii iyo dulumkii awal isku xiraa iyo maslaxadii adduunyo iyo wixii dadka lagu dulminayo oo ilaahay xaqiisa lagu dulminayo wixii baa maanta ma arkaysaa ayaa koogo-ay ilaa hadha waa la iscanaananayaa waqaala ladiina waqaala ladiina kama rabbanaa arina aladayni adalaana min aljini waalinsi najcalhumaa taxta aqdaamina liyakuuna min alasfaliin qaar waxay fasidum cadaaban dicfa min annaar markaasa le likullin dicf walaakin laa taclamuun mid walbaba labalaab waa haysaa laakiin ma ogidin nin walba meeshiisa ku cadaabayn marka hadde mar naar laisku eedeyna maxay taray meesha xataa shaydaana ka khudbeynaya oo ku leeyahay anigu waxbaan idiin sheeg sakay soo raacdeen ilaahina run uu idiin sheego waa beeniseen waxba iskuma qaban karna meesha aan ku gubanno marka haddee iscataan maxay taraysaa naaraa lagu wada gubana walciyaadu billah intay goori goorta inaan isxorayno waa ilahay cadaabka lagu qaray wa ra-w lcadaaba cadaabkii bay arkeenoo wataqadacat bihim lasbaabu asbaabtii isku xoreysay waa ka go-day mawadadii ibnu cabaas almuwadow ku fasira ilaa baatilkaa laysku xiran yahay nabiyullahi ibraahim wuxuu yiri waxaa isku kunxiraa mawadata beynunka fi lxayaati dunya isjacayl adduunka oo baatilka iyo masaalix laysku jecel yahay waayo uma yowma alqiyaamati yakfaru bacdukum bacdi wayalcanu bacdukum bacda qiyaamo markii la tago waa la isku kufrinaya waa la islaxnadaya waa la kala fogaanaya hadda marka maxaa beenta laisula haahuley beenta laisula jiibinayo xatrada beenta la isu jiibinayo walla inaan la mahadinaynin ee xaqaha la raaco ilahi xaqana waafajiyo nacam markay arkeen hadde qoladii atbaacda ahaa inay kuwii ay raaci jireen waxba aysan u qabanin oo meel hoog ay gooyeen ayaa kuwii atbaacda ahaabaa marka shallaynaya waana kaas oo arkaysa adduunyadan nin daaqi unbaa la iska dabagelaya kooxal mid daaqiyaa iska wata ma ka fekerayo maxuu wataa ma xaqa ma baatil kooxaa iska gurdan raacaya culimmadu waxay dhihi jireen shaqi waxaa ah man dayaca diinahu lidunyaa kayri si dadka ri-aasaadka iyo balaayada doonayo dada gow gow gow gow gow laho oo af iyo adin ku difaacayo oo u dhimanayo marka waxaa leey ninkaas adduun kurso u hela ama wasaare aada ku heleed adiga diintaada u baabi-in wax ku qatilaysa waa qofka ugu liitaa la dhaha wa qaala aladiina kuwii waxay yidhahdeen ittabacuu raacay oo kuwa maaragtay hogaamiyaalka oo sharta u hogaamiye raacay waxay yidhaahdeen low ana lanaa hadday noo sugnaan lahayd karatan celin dambe oo adduunyada cawda noqosho adduunyada loo noqdo taasaa noo fiicnaan lahayd maxaan samayn lahayd fanatabara'a minhum aan beri ka noqono ayaga oon dhan idin raaci mayno balaayadiina iyo baadilkiina iyo heestii dambe iyo mashxaradii dambe iyo taageerada waa idinka joojinay kamaa tabara-uu minaa say nooga beri noqdeen saasaa fiicnaan lahayd haddaan taa heli lahayn nimankaa waa ka aarsan lahaynoo xaqan raaci lahayn laakiin ilaahay wou sheego wuxuu yihi ma yeelan walow rudduu lacaaduu limaa nuhu can wainahum lakaadibuun haddii xataa la celi lahaa meeshii hore ka miisi lahayn taasina adilo badana u haysaa waxaad arkay dad badan jiraa ku dhacaysa ohe ama shilaa ku dhacay ama waa la xabisa ama balaayo oo sigtaa ku dhacaysa isl ilaahay tan ma iga bixi karta tan haddii aan ka baxo wallaahi masaajidka safka horean geli lahaa wixii markuu ilaahay ka bixiyo meeshiiba ka miisi yaaba ninkuba ninkii shalay ilaahay lasoo ballamaba ma aha balciyaadu billah wa qaala aladiina kuwii waxay yidhahdeen ittabacuu raacay oo mujrimiinta oo hogaamiyaalkaa raacay ee laga bari noqday ee naarta looga kala tegay low anna lanaa hadduu noo sugnaan lahaa karatan noqosho dambe maxaan sameynayna oo fanatabara-a minhum aan ka beri noqon ayagana oon diidno raacitaankooda iyo saacbintooda kamaa tabara-uu minaa say nooga beri noqdeen alaylaha arrintaas ayaa marka fiicnaan laheedoon aan rabi lahay markaasuu ilaahay wuxuu leeyahay waxaan marka noqosho iyo ma helayaan ma garate waxaraaman calaa qaryatin ahlaknaaha annahum laa yarjicuun ma la soo noqonayo bis kadaalika sidiisaa sidaas oo kaleo yuriihim allaahu ilaahay wuxuu tusinayaa acmaalahum camayaalkii ay samayn jireen oy ku faani jireen oo isku taageeri jireen xasaraatin shallayto xaal ay tahay calayhim korkooda wamaa hum mana ahaanin bikhaarijiina kuwii ka baxo min annaari naarta ilaa gaalabay ku dhinteen acuudu billahi min ashaytaan rajiim walla xaqaa'iqda qur-aanka iyo dadku waa ismoog yihiin nin walba waa iska faraxsanya waa iska baqlaynaya camal shaydaan iyahow samaynaya waana isla qum yahay soo maaha ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala sida kuwaas oo maaragtay qaadada gaaladaa daba kacay oo xaqa ka leexda ugu sacbi jireen hadhowna meel xun maaragtay ku dambeeyey oo wax maaragtay waxoodii wax noqon waayeen ee qaadadii iyo asnaamtii la caabudi jiray ay ka beri noqonayan xataa asnaamta way beri noqonayaan malaa'ig hadday yihiin waxay leeyihiin maa garata bara'naa ilayk maa kaanuu iyaana yacbud annagana ma caabudi jirin bal kaanuu yacbuduuna aljina aktarhum bihi mu'minuun jinni bay caabudi jireen leeyihin jinnigii kale waa ka beri noqonaya shurakadii waa ka beri noqo atbaacdii waa ka beri noqonaya isagii cadaabkia isku soo haray ilaa awalwasa waxawaay meel xujala uusan cuskan soo maaha marka sida midkaas oo kale uu meel cidlo ugu soo dhacay nin kasta oo maaragtay qof baadiyaysan daba nashleeya oo daba kaca saasoo kaleoo meel cidloa ugu soo dhacaya camalkii oo ka dig dig dig oo isu waalayo wuxuu arkaa inuu beri shallayto uu ku yahay iyo foolxumo uu ku yahay marka qof aan xaq ku taagnayn haddaad taageerto meel xun unbay kusoo fariisinaysaa kadaalika sidaasoo kaleo yuriihim ullahu ilaahay waxay u tusiyaa nin walba ninkii qof ahlu baatila raaca acmaalahum camalkooda xasanaatin caley iyagoo shallayto ku sababto waa camal xunoo cadaab aada ku mudatay waay marka marka camalkii shallaytuu kuya maxaan saa u sameeyey allo shallayna waxma anfacayso wamaa hum mana ahaanino bikhaarijiina kuwii ka baxaya min annaari naartana kuwii ka baxa ma aha halkaas marka ay joogto ayaa way caddaatay alle waxdaaniyadiisi inuu koonkan isagu dhan uu leeyahay oo asaga uu cibaadada u astaahilo kuwii cibaadada alle ka baadiyoobana dalaalkoodii la caddeeyey iyo meesha xun oo aayateenkooda uu ku dambeynayo ayaa waxaa leeyahay haddaba dadow waa u jeedaa ee waxa weeye xaqa qabsadoo geedka shaydaan la yidhaahdo cadowga oo hadhow shallaytadan ilaa wax baadi wax u hogaamiya shaydaana kaaba ahoo aabba u ah isagaa booskiisa ah isagaa ugu weyn marka bahalka shaydaan la yidhaahdo iyo wixii la jira ha la yska jiro yaa ayuhannaasu dadow kuluu cuna mimaa fil ardi dhulka wixii ku sugan oo ilaaha dhulka idinkugu abuuray oo risqi ah xalaalan xaal uu yahay dayiban isagoo wanaagsan xalaasha waa wixii ilaahay subxaana watacaala dhulkan oo manaaficaada oo noo xalaaleeyey caano iyo xoolo iyo masago waxa la xarimana laba unbay ku yimaadaan wax daara inay yihiin oo sumuum iyo balaayo wax dhib badan soo maaha iyo wax aada si xun kusoo kasbatay ama qof aada ka dhacday ama qof aada ka xaday ama qof aada si xun ugu gashay wa ilaa ilaahay risqigiisa waa xalaal wey marka xaaraanimadooda laba meelo unbay uga timaadaa shay mudir ah sida khansiirka iyo sumuumta in la cuno iyo bahlaha in la cuno iyo haddaadan mudar ahayn sababtoo ah jirku waxaa ku dhibaya waa cunto oo iyo khamrada la cabo iyo waxaasoo dhan sababtoo adigii dhib kuu geysanaya wixii darar lana waa waxaweye waa la manciyo waxna waxay xaaraam ku noqdeen waa masago iyo lacag asalkooda xalaalo ahaa laakiin si xun ay kugu soo galay qofaa ka dhacday qofaad ka khiyaantay qofaa laaluush uga qaadatay qofaa ribo uga qaadatay qofaan beecaan banayn iyo khiyaano uga qaadatay saas waa wixii kale marka waa xalaal marka wixii xalaala oo si wanaagsan kugu soo gala dayib ah ee maanta ma arkaysa aan haamfuul ahayn oo wax dhiba aan lahayn oo noloshaada iyo caafimaadkaada iyo diintaada iyo maskaxdaada aan dhibeyn cuna laakiin wixii maskaxda dhibaa maandooriyaa khamro iyo qaar wixii jirka dhibaayo oo meytadii iyo khansiirkii iyo eygii iyo libaaxii iyo bahaladii iyo masaskii qashinka la cuno oon dayibka ahayn iyo wixii xaaraan aad kusoo kasbato tuuganimo iyo dhac iyo laaluush aad kusoo kasbato ayaga ma yaalinay soo maha marka ilaahay waa idin diyaariya waxa dhulkan oo wada xalaal dariiq fiican ku kasbo amaa shaydaan waxau rabaa meel xun faqri intou idinka tuso inuu yidhaahdo xaaraantaas kama maarmi karta ee shaydaan iska jiro walaa tatabicuuha raacinina khuduwaati shaydaani shaydaan tallaabooyinkiisa ha raacinina dariiqyaalkuyu wuxuu rabaa xaqa intuu idinka bixiyo luuqluuq halkaas inuu idinkula aado hadhow idinku asasineeyo oo diinta uu idinka leexiyo sababtu waa maxay innahu asagu lakum caduwun mubiin waa cadow cadowtinuus ee cadow heemaheema ah oo ninku dilaya waa ka dhib badan yahay sababtee kan ku dila naftooba kaa goynaa hadduu daalim uu yahay inaaba janno ku gashaa dhici karta dulmiga uu kugu dilay iyo dembi dhaaf laakiin shaydaan hadduu asagu ku wato jahanamuu kaa xaadirinaya walciyaadu billah cadowtinimadiisana waxaa ku tusinaya inamaa ya'muruka wuxuu idin faraa bisuui waxba waxay ka xun yihiin oy ka liitaa saqa jaanibo kulli qurun oo suurayso dil dhaca fisqi zino wixii kaloo kasii xun oo quruna ma garat iyo ceeb oo dhan iyo wal faxshaaya wax xun iyo wa midda ugu sii weyna waxaa waaye wa an taquuluu cala allahi ilaah inaad ku tiraahdaan maa laa taclamuun waxaanan ogeyno diin beena aada ka sheegaysaan oo caqaa'id beena iyo sharci beena iyo axkaam beena oon ilaah uusan ka raalli ahayn oo wix ilaahay xarimay la xalilo wix ilaahay xalaaleeyana la xarimo taasoo raba hadhowna waxaad aragtay dadka ahwaadooda isku xakumo waxay sharci ka dhigayaan waxay banaynayaan waxa ay maaragtay wixii wanaagsanana waa diidayaan waa xarimayaan qabaa-ixdiina waa xalilayaan bal ummadii ay ku qasbayaan adduunka waa aragta sharciga ilaah haddii laga leexdo kullu faalxum soo maa allabii bilishaarati ifhamuwa marka shaydaan marka ka fogaada marka nabiguna wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ina kulla maalin naxaltu xadiiska umuriyey maal kastoo addoommadeyda aan siiyey manaxtu cibaadii fahuwa xalaalun lahu xalaal u yahay laakiin iyagaa iska xarimaya hadhow baxaa'ir iyo sawaa-ib wax la yihahdo xoolo gefara oon la taabanayn markii dambe xataa soomaalida waa sameeyeen wanaan la gefra caley shee cabdulqaadira iskale ama hal aan la maalayn iyo wankaas wa xataa guryaha intuu cunada ka dhammaanay lama taago karo shee cabdulqaadira iskale ayaguna asnaamtii gufrati aan rano iska cayilan hal aan la maalayno balaayo jinni maalaysa iyo ma garat wixii mushrikiinta u samayn jiray ayaa la sameeyey waana shee cabdulqaadir loo sameynayo saya sawaa-ib waa wixii laga tago oon la taabanaynin asnaamtaasaa iskale iyo wax iyaguna dhegaha inta la gooyo maaratay aan la raranaynin iyo waxyaalahaas oo kale ay u sameynayo markaasu wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam wa inii khalaqtu cibaadii xunafaa ayagoo toosanoo fidro fiican baha aan u abuuray fa jaa-athum shayaadiinu shaydaana u timidoo fashtaalatum can diinihim diintoodii ka sabatay xaggaas u lexsan luqluuq la gashay soo maa wa xardamat caleyhim waxay ka xarimtay maa axlaltu lahum waxaan maanta ma arkaysa u xalilay ayay maaratay ay ka xarimtay nacam marka shayaadiintu marka dhib badan ayay wadaan dhib badan ayay wadaan waxyaalaha shayaadiintu uu kasoo gelaya waxaa kamid a waxyaalo badan oo xalaal inuu kaa xarimo intuu xanaaqo qofkii wuxuu leeyahay maaragtay wallahi bilah waxaasdaan samey naagteed waa iga furanta addoommadeyda maanta ma arkaysaa xor waayo waxyaalahaasoo kula ku dhawaaqaya ama wuxuu leeyahy anigu cunadaas ma cunay waa ka caagana waxaasoo dhan waa dariiq shaydaan waay ibnu katiir mawaadicda aada u baxsiyey waxaa dhacdou dhahay ibnu mascuud ayaa waxaa loo keenay maaragtay candho lasoo kariyey iyo milix marka nin isagoo cunaya nin baa soo fadhiistay markaasuu kaala wax ka cun mise ma rabo maxaa kuu dhacay saa'imun anta masooman may maxaa kuu dhacay qaala xaramta an akula darcan abada candhada waa iska xarimay soomaalida waxay dhaheen raggu ma cuni jirin soo maaha qabdhaha keliyaa cuni jira ama midaa wuxuu ku leeyay tagoog iyo shanshaan ka caagana ma garat kullu waxaa weeye waa shayaadiin markaasuu ibnu mascuud wuxuu ku yidhi markii dambe haadaa min khadawaati shaydaani waa shayaa- shaydaanka tallaabihiisii waaye xalaasha ilaahay oo kaa fogeynaaye ee fa kafir can yamiinika dhaartaada ka kafaaro qaado ee cuna u dhahay waxaa kaloo laga wariyey ninaa isaguna can abi raafic qaala qalibtu yowman calaa imra'ati haweenteydaan maalin ku caroodow dhahay hadal isna dhaafna faqaalat hiya yowman maalin waxay tihi maal berri maanta yahuudiyadaan ahay maalinta kale nasraaniyadaan ahay addoommadeedoo dhanba waa xor weeye haddaadan ifurin macnaa ayadiyaa dhaarta waxay tihi berrina yahuudiyadaan ahay saa damba nasraaniyadaan ahay addoommadeedo dhanna waa iga wada xor haddaadan ifurin cabdullaahi ibnu cumaraan u imidow dhah saasuu yihi waxna maarata yahuudina ku noqon mayso waxna ka xoroobi mayaane shaydaana ka caraysiya ina hada ina inamaa hadihi min khadawaati shaydaani waa shaydaan tallaabadiisi waay hakafaara guday haddana zaynab bintu ummi salama ayaan u imid oo iyadana faqiihad ahayd sidoo kale i tiri caasim oo cabdullahi ibnu ibnu cumar wiilkiisii ahaa iyo ibnu cumar cabdullaahi labadooda dhami saasay yidhaahdeen ibnu cabaasna wuxuu yidhi maa kaana min yamiinin ow nadrin fii khadabin fa huwa min khadawaati shaydaan wixii dhaar ah ama nadar ah waa shayaadaan tallaabadiisii waay ha kafaaro gud cikrima wuxuu yidhi ninaa loo sheego wuxuu yidhi ninaa ghulaamkiis wuxuu ku yidhi in lam ujalidka mi ajlidka mi-ata sawdin haddaana boqol jood jeedal aana ku dhufan fa imra'atuhu daaliqatu naagtiis way ka furan tahay ee wiilkayga marka haddii aana boqol jela boqol goor jeelin naagtayga furwe maxaan sameeya qaal wuxuu laa yajlu ghulaamahu wiilkiisana maarata addoonkiisana ma jeedlayo walaa tadluqu imraatahu imra'atuhu naagtiisana ma furmayso haadaa min khadawaati shaydaan macnaha dadku bararkaas oo kale ay caraysiin oo indhahoodu ay yimaadaan waxyaalahaas dhaaraha ka dhaca oo ama ku xilo dalaaqayaan iyo waxyaalahaas oo kale waa dhaar wey inuu saddex toban miskiin ou quudiyo ama toban miskiin ou dhar siiyo hadduusan awoodina saddex beri ou sameeyo sababto waa shaydaan baa raba wixii inuu ka xarimo dadkan waa ku badanta marka horena waxyaalahaas jahliga in la iska eriyo ma garata waxyaraa la isku xanaaqa waa la furaa haddaad saas waa furan saasfura hadhow wixii markii la qasaa culimmadii wax sameeya laleeyahay marka hore miyir yeesha ya akhi gabdhahana idib ha yeesheen raggana idib ha yeesheen oo sabar ha yeesheen ilmaha meeshii jooga dhibaata meeshii joogta sharcigiia marka la ysaga ciyaaraya marka waxyaalahaasoo dhan oo caradaas iyo maaragtay kasha la-aanta ku timaada waxaa weeye maaragtay kafaarimun baa laga bixinaya sheekhulislaamna saasuu ku tegay aahaartaas sabab dadkan waa dad iska juhaala daqaaqi iyo wixii isaga degdegayaan caro iyo wax iyagoo wada dhafasho wada waalan marka waxaasoo kale marka in kafaaru yamiin ilaa lagu xirayaa macnaha inuu maaragtay toban miskiin oo quudiyo nacam marka khadawaadkaasoo dhan dhinac walbau kaa soo gelaa xalaashii kaa soo gelaa xoolihiibuu kaa soo gelaa waa kaa caaganahay halkaasaad ka baxay islaahay waa furan tahay wallaahi bil boqol meeloodoo kaasoo gelaa marka marka khadawaadkaas oo dhan in la diido oo la deganaado waa ibnu kathiir maasha allah baxdi fiicano meeshaan ka sameeyo tafaasiirta aadan ku arkaynin qaar mawduucaan baxsanayo yaa ayuha aladiina yaa ayuha nnaasu dadow kuluu cuna mimaa fi l ard dhulka waxaa ku sugan xalaalan xaal uu yahay dayiban isagoo xalaal ah oo dariiq sharciga in ku yimid dayiban wax wanaagsan ah oo khabaa-ita la cuni maayo waxaa lagu saqraamo iyo waxa sumuumta waxaas la cunin maayo walaa tatabicuu hana raacino khuduwaati shaydaani shaydaanka tallaabooyinkiisa dhinac walba ah ama macaasi ha kugu waxeeyo ama xalaashii waswaas ha kaa soo geliyo ama dhinac walbaba ama haweentaadii waswaas ha kaa geliyo khadawaadkaas oon sharciga ku dhisnayn ka fogaada laleeyahy innahu asagu lakum idinka caduwun idinya mubiin ay cad inamaa yamurka cadaawiis maxaa ku tusinaysa inamaa yamurka wuxuu idin farayaa bisuui xumi wax allo waxa xumi oo laga yaqsado haddaa aragtaana dadka shaydaanka dariiqiisa haaye waxa ay farayaan iyo waxa ay jideynayaan iyo waxa ay xarimayaan wallaahi aayadda lafteeda arkaysa iyo walfaxshaa'i xumida zinada iyo fuxshiga iyo wixii kasii daranba iyo waant waxaa kasii daran wa an taquuluu inaad tirahdaan calallahi alla korkiisa maalaa taclamun waxaanaan ogeyn aadnaan aqoonin cilm u lahayn ilaahay sharcigiisa laba been sheega ama wax diinta ilaahay ka hor imanaya ala sharcinaya caqaa'id faasid oo kufriya iyo ideolojiyaad iyo jinni jaan axkaam bakti iyo akhlaaq qurun ah oo diinta ilaahay ka hor imaanaya aa lagu la socodsiina leeyahay iyadaa qaanuun nacam haye halkaa marka la marayo ayaa dadkii gaalada ah iyo yahuud intaa waad arkaysa qur-aankaasa saas roob camal ayaa ugu da-ayo oo wax loo sheegayo oo ninkii beer iyo wadnada oo kala daadanayo haddana waxay ka faa-iisteen lama arko mushrikiin ku ta-ahuri mee yahuud iyo nasaare waa soo taagan yihiin marka waxaa la leeyahay adigu dadkan waa u dhawaaqaysa nebi maxamedo laakiin dadkan xoolo oo kale waa wa idaa qiila lahum haddii loo yidhaahdo ittabicuu raaca maa anzala allahu ilaahay wixii uu soo dejiyey raaca haddii la yidhaahdo oo xaqa ahaa jawaabtooda maxay noqotay waa jawaab aada iyo aada u liidata qaaluu waxay leeyihiin bal natabicu waxaan raacaynaa maa alfaynaa waxaan kasoo gaarnay caleyhi korkiisa aabaa-ana aabbayaalkeena hadday nas ay mushrikiin ay yihiinna waxay leeyihin wixii aabbayaalkeena kasoo gaarnay camar ibulxay iyo shirkii iyo balaayadii oo la yimid aan raacayn yahuudna w iyo nasaar waxay taxriifaadkii dadku diinta ay soo taxriifiyeen ayaan raacayn saasay leeyihiin markaasuu ilaahi wuxuu ku leeyahay awalow kaana aaba'ahum aabbayaalkooda hadday yihiin laa yacqiluuna shayan waxba kuwii aan garanaynin walaa yahtaduuna aan hanuunsanin maska raacay ilaa waxaa la rabaa inaad fiiriso qofka aada raacayso hadduu hanuunsan yaha raac hanuunkii ku raac hadduu baadiyeysan yahana baadinimadii maanta ma arkaysaa ka leexo laakiin indhala-aana iska soconaya khadda cashwaa ma garatay hal u indhala oo hamiinkii iska tumanayso ama xaadibuleyl qof hamiinkii mugdi qoryo guranayo ee meesha qori kasoo qaadana mas ama abeeso gacanta kusoo dhiganayo taasoo kale caqli maahana markaasaa laleeyahy wamathalu ladiina kuwii xaalkoodii kafaruu kufriyey markaad dacwadu ugu yeerayso adinka iyo adiga waxaa isula mid tihiin nin maanta ma arkaysa xoolo iyo qof ilaalinaya u dhawaaqay wa mathalu ladiina kuwii xaalkoodii kafaruu kufriyey ka mathali ladii waa kii ou la mid yahay yancuqu u qaylinaya bimaa laa yasmacu waxaan maqlaynin ilaa ducaa'an wa nidaa'an qayladaas iyo dhawaqa maahan summun ay hum summun xaqa kuwii ka dhagala waayo bukmun waa kuwii ka afla oo xaq ku dhawaaqi maayaan cumyun waa kuwii xaq ka indhacla oo fahum ayagu laa yacqiluun waxba ma garanayaan marka nimankan waa muqalidiin wixii horay isaga dhegan yihiin ma tadabburayaan xaq iyo baatil marka waxaan qur-aankoo la akrinayo waa xoolo uun lagu heesaaho qofkii raaciga ahaa oo un uu ku heesayo oo dhawaaqooda ay maqlayaan laakiin wuxuu leeyahay xoolo maxay ka fahmayaan sidoo kale qur-aankan i diintaad akrinayso dad wax fahmaya maahano xaqa waa ka dhega xiran yihiin waa ka indha xiran yihiin waana ka aflaa yihiin baa le marka waxba ku qaada maayaan marka mahmaa xun baa loo qadaray sida ilaah uu yidhi liladiina lilahi ladiina laa yu'minuuna bilaakhirati mathalu saw mahmaa xun bay leeyihin walilaahi almathalu laclaa ilaahayna mahmaha wanaagsan buu leeyahay subxaana wa tacaala iyo wixii ilaahay ku xiranoo rususha iyo malaa'igtii mu'miniinta mathal wanaagsan bay leeyihin gaalada iyo shayaadiintana mathal xun bay leeyihin wa idaa qiila lahum haddii la yidhaahdo ittabicuu raaca maa anzala allahu ilaahi wuxuu soo dejiyey calaa nabiyi maxamedu ku soo dejiyey ayagoon ka fiirsanay qaaluu waxay ku jawaabeen bal inaan raacno nabi maxamed iska dhaafiyo aayaadka allee natabicu waxaan raacaynaa maa alfaynaa waxaanu kasoo gaarnay caleyh korkiisa aabaa'ana aabbayaalkeena markaasaa la yidhi awalow kaana aabaa'uhum aabbayaalkooda xataa haddii ay yihiin laa yacqiluuna shay-an kuwaan waxba garanaynin walaa yahtaduuna aan hanuunsanayn markaasuu ilaahay wuxuu leeyahay idan kuwaasi markaad maadaama aysaa muqalidiin u yihiin waa dad dhaga xiran oo xoolo oo kaloo lamida markaad dhawaqa aada u dhawaaqaysa waxaad u sheegayso waxay lamid tahay qof xoolo un u dhawaaqayo wamathalu ladiina kuwii xaalkoodii kafaruu kufriyey adigii ayaga markii mithaal la iska dhigo waa qof xoolo la joogo xoolihii u qaylinaya ayaguna aysa maqalkaasmaana waxba aysa fahmaynin ka mathali ladii kii mathalkiisii waa uu la mid yahay yancuqu u qaylinayo oo bimaa laa yasmacu wax oun aan maqlaynin ilaa ducaa'an oo xoolo ah in yeeritaanka iyo wanida-an dhawaqaasmaan aan wax kale aan maqlaynin sidaa darteed summun ay hum summun waa kuwii dhaga xiran oo xaqa ka dhaga xiran bukmun afla oon xaq ku dhawaaqaynin cumyun indhala oo fahum ayagu laa yacqiluuna wax ma garanayaan haddaba markii ay saas tahay oo dadkii ma garatay lala soo hadlay oo bini aadamkii dhanbaa xaqa loogu yeeray ayaa marka muslimiintii ayaa gooni loogu soo jeesanaya ilaan ayagu waa dadka wax maqlaya waa dadka maanta ma arkaysa ummatul ijaaba ah si gooniyaha marka loola soo hadlaya yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa aliya rasuulkiisa rumeeyow kuluu cuna min dayibaati maa rasaqnaakum waxaan idinka arsuqnay kuwooda dayibaadka ah cuna washkuruu lilaahi ilaahayna ku shukriya oo nicmada ilaahay idin siiyey nicmatu alkhalq iyo nicmatu alrisqi iyo nicmatu alhidaaya nicmatu alwaxyi nicmatu insaali alkutub nicmatu irsaali alrusul kulli waa wada nicmee ku shukriya in kuntum hadaatiin iyaahu alla tacbuduuna kuya caabuda halkan waxaa fahmaysaa qofku haddii uu shaakir yahay ilaahay u caabuda hadduuna shaakir ahayna ilaahay ma caabudo marka waxa ilaahay loogu shukriyo ugu weyn waa in allah la caabudo subxaana wa tacaala marka mu'miniinta si khaasa iyaga loogu yeeray ilaa amarkay qaadanayaan oo waxaa leeyahay xalaashay dayibaadka cuna oo sida hadda aan sheegnay waxa ilaahay subxaana wa tacaala koonkan waxa ilaahay uu noo dhigay oo noogu abuuray waa xalaal waayo ilaa wixii khabiisa oo daar a maahan oon dayib ahayn soo maaha laakiin waxaana laka rabaa wax xalaasha duruq fiican inay nagu soo galaan waxaad adigu tabcato waxaad shaqadaada aada kusoo kasbato xoolo adiga aada raacatid ood maaragtay saas wax laguu hadiyey duruq sharciya inay kusoo galaan wixii xalaasha hadday duruq sharciya ayna kugu soo gelin ood dhacdid ama aada xadid ama aada laaluus ku qaadatid ama aada khiyaantid xalaal ma kuu noqonayo soo maa marka risqiga cunitaankiisa xalaashuna diinta qeyb weyn bay ka tahay sababtoo ah waxay sahlaysaa in maaragta yacni qalbigaaga oo wanaagsanaado in cibaadadaada lagaa aqbalo in ducadaada maanta ma arkaysa lagaa aqbalo in itijaahaaga oo wanaagsan sababtoo shayga khabiidka haddii aada cunto dhaqankaaga iyo akhlaaqaada iyo caqligaaga iyo jismigaaga iyo qalbigaagu bedela ilaa ta'hiir buu kugu yeelanaya saa darteed nabigu waxau dhaha calayhi salaatu wasalaam in allaha ayibun laa yaqbulu ilaa ayiban xadiidka muslim oo weli arbaciinkana ku yaala xadiiska tobanaad ilaahay waa ayib waxaan wanaagsan ma aqbalo wa in allaha amara almu'miniina bimaa amara bihi lmursaliin ilaahay mursaliintii muminiinta isku waxbuu faray mursaliinta waxaa lagu yidhi yaa ayuha arusulu kuluu min adayibaati wacmalu saalixa suuratu qad aflax wax wanaagsan cuna camal wanaagsanna sameeyo muuminiintan waatan aydan yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min ayibaati maa rasaqnaakum washkuruu lilah in kuntum iyahu tacbuduun markaas wuxuu nabigu sheekay calayhi salaatu wasalaam qofka xataa isagoo cibaadaysanaya oo cibaado ku dhex jira hadduu cuno xaaraan ou noqdo inay ta'hiir ama saabeyn salbi ah oo cagsi oo negatifa inay ku yeelanayso uma dakara arajul uu ka sheekeeyey yudiilu safar nin musaafir ah waxa weye in ducadiisa la aqbalo waayo ashcatha aqbara oo basaasan oo boorle qofkuna hadduu basaasan yahay ilaahi isu duley waa laga aqbala yamuddu yadeehi ila samaa qofka dana gacanta kor u taagayo qofka hadduu ilaahay gacantiisa kor u taago sida xadiis kusoo aroortay ilaahay wuxuu ka xishoodaa inuu asagoo sifral yadayna oo soo diro ninkaas isagoo odhanayo yaa rabbu yaa rabbu yaa rabbu marka ilaahay la baryaayo wax rabbi baa lagu barya ilaa rabbi kan milkigala wo ducada ambiyadoo dhan rabbanaa rabbanaa a ka buuxda limaada rabbiga tasarufka isagaa wax iskale cid kale wax ma leh intaasoo dhan waa asbaab saddex goor rabbanaa rabbanaa hadduu yidhahdo qofka waa laga aqbalay siday yidhaahdeen suuratu aali cimraan rabbanaa maa khalaqta hadaa baadin rabbanaa innaka man tudkhili innaar rabbanaa saddex goor haddii loo suxto waa laga aqbala fastajaaba lahum rabbu wa maca daalika wuxuu dhahay lagama aqbalin sababtu waa maxay wa madcamuu xaaraan cuntadiisu waa xaaraan wa malbasuu xaaraan waxuu guntada waa xaaraan waqudiya bilxaraam xaaraanna waa lagu soo koriyey fa ana yustajaab lahu intee looga ajiibo idan xaaraantii cunitaankeedii cibaadadii aqbalitaankeedii iyo ducadii aqbalitaankeedii kaa reebaysa xalaasha cunitaankeedana ducadii iyo camalka in lagaa aqbalo soo maha xadiis daciifana waxuu ku soo arooray nabiga sacad bin mucaad uu ku yiri la yiri xadiisku waa xadiis daciifa markuu yiri ii duceey inaa mustajaabu dacwa aa noqdo waxau dhahay adib madcamak takun mustajaaba dacwa lakin waa xadiis daciif laakiin macnaha waa saxiix waayo xadiidkaana u marqaati faray laakiin sanad ahaan waa daciif waay nacam marka aayaddan waa aayad weyn wey yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa aliya rasuulku rumeeyow kuluu cuna min dayibaati maa rasaqnaakum waxaan idinku arsuqnay dayibaadkiis wax ka cuno oo khabiidka ha aadinina ama siisaba laar u ahoo dhib leh ama si xun oo xaaraana kuu soo galay washkuruu lilaahi ilaahayna ku shukriya in kuntum hadaatin iyaahu tacbuduuna kuwa caabuday marka shukriga iyo cibaadada way isku xirin qofaan ilaahay caabudin ma uuna shukrin markaasaa muxaramaadkii alla soo koobo waxaa layihi inamaa xarama wuxuu idinka xarimay calaykum lmeytata meytadu idinka xarimay sababtoo meyta waa wax baktiyo oo dhiiggii iyo jerbiska uu ku qurmay marka waa mudir waa idin dhibaya saasa lainka xarimay iyo wadame dhiiggii dhiiggii lasoo qubay oo neefkii markii la gowracay dhiig daataa laynka xarimay sababto isaguna waa jaraasiim iyo walaxma alkhinsiiri doofaarka hilibkiisiyo isagana waa taqaan idaacaadka waa ka dhegeysatiin dararkiisa iyo waxa jaraasiminka bahal xaarkiisa cuna isagana musakha inuu yahay waa la socotaan waa ka baxantiin waxaa koo laydinka xarim wamaa uhilla wixii lagu gowraco bihi asagaba ligayri illah ilaah keyrkis wax loogu qaylo jimi iyo wax lagu gowraco tabarton taasina waxaa loo cuni waaye xoolahan ilaaha noo sakhiray asalku waxaaway magaciisa in lagu gowraco haddii maacka lagu gowraco dee waa shirkiya lagu gowraco cidaan nicmadan lahaynaa loo tiiriya marka ma cunayno arrintan salafka waxay meel weynay ka istaagi jireen waxaa la islaana waxay gowracdaa la yidhi lucbooyinka maaragtay oo ilmaha ay ku ciyaaraan oo maaragtay qaar wiilal iyo qaar gabdho laga dhigdhigahay ay tiri waa isu aroosinaa markaasay neef gowracday salafka waxay dheen ha cuninina waxaas oo dhan maarata wax la cuni karo macnaha ma aha sababto wamaa uhila ligayr illaahi oo kale waa nacam haye iyo waxaa kaloo la cunay haa intaa maxaa loo cunay meytada iyo damka laxbul khansir jidhkay dhibaysaa wamaa uhila likayrina diintay dhibaysaa waa ilaa adoo mu'mina shaygan oo nafta la gowracay xoolaha waa naf bil naf oo xoolo nafley ah magac ilaahay waxaan ahayn laguma xalaasho karo xoolaha gowracod sidoo kale furuujta iyo haweenka magac alla waxaan laguma xaleesho karo yacni xoolana ma loo dhawaa karo gabarna ma loo dhawaa karo ilaa magac alla lagu lagu xalaasho xoolo aan magaca lagu goor lama cuni karo gabar aan bisinka ilaahay iyo diinta ilaahay aan lagu xalaaleyn iyo ninkii xaalaan lama guursan karo looma galmoo karo looma tegi karo sababto kulli waa qaali waay shay qaaliyana ilaahay hadduuna kuu ruqsayn oo magaciisa lagu ruqsayn ma taaban karti soo maa gabadha aada guursanaysana qiima ilaadaa u tegaysid xoolaha aada cunaysana waa nafle ilaahay kuu xalaaleey waxaan gabadhana waxaan nikaaxayn kuuma xalaaleyn karaan iyo mulkilyamiin xoolahana wax magaca allo in lagu xuso oo la gowraco waxaanay kuuma xalaaleyn karaan nacam haddaba faman idura qofkii loo dhibaato geliyo maqrib ma la gaaro maqaa ka dhiman faman dura qofkii loo dhibaato geliyo hayra baaqin xaal uu yahay mid xad gudbay oo meytada intau u baahan yaha maana in kale aan ka cunaynin walaa caadin mid mutacadiya aan ahaynoo nin marka hore baktiga iska xalaashaday uu yahay falaa itma calayhi dembi korkiisa ma ahaanin macnaa waxyaalaha hadda la xarimay hadduu qofku u baahdo waa cuni kara laakiin bishardi nin marka hore bakti cunaa inuusan ahayn oo baktiga iska xalaalaysta oo bakti iyo wax noolba isugu mid yahay kaas marka maxaa hadda diraarkiis maxaa ka fa oo la bakti cuno ahay soo maha walaa caadina waxaa looga jeeda markuu baktiga helo oy dhibaatada u qabato inta markaas ku filan oo calo nafta kusoo ceshado ku filan iyo wixii zaadaho meel xalaalo uu ku gaari karo ayuu ka qaadana hadhow wax xalaala hadduu arkana waa tuuraya laakiin waxay dhahen culimmada hadday u silmaan bakti iyo xoolo dad leeyahay soo maha xoolaha dad leeyahay in lagu dilo hadduusan ka cabsanayn xoolaha dadku leeyihin uu cuna inta xaajadiisa uu ka cuna intuu baktiga cuni lahaa sababto a ninaa isagoo baahan nin beertii soo maray xoogaa sabuullahu ka cunay markuu sabuuladii ka cunay ninkii lahaa u yimid ninkii uu maaragtay maradii ka qaatay nabiga markii loo sheegay ayuu nabigu ka dhiciyey wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam ninkan wuxuu dhahay markii maa adcamtahu id kaana jaa'ican markuu baahnaa wax ma aada siinin walaa callamtahu id kaana jaahilan markuu jaahil aan wax ma aada barin u celi maradiisa sababto ninkan waa baahna xadiid kaloo isagana saxiixaa jira xasan uu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam man asaaba qofkii asiiba minhu yacni dadka qof xoolo uu leeyahay min dii xaajatin oo qof oo dan u saaxiiba oo baahan bifiihi intuu markaas wax ka cuno hayra mutakhidin khubna isagoon guntiga iyo jeebka wax gashanaynin falaa shaya caleyh qofkaas waxaa laga rabo macnaha waxwey haddaad baahan tahay oo beer iyo xoolo ah ku timaadid intii kugu filanaa ka cuno guntiga iyo miro wax ma ku ridanaysi nacam faman idura qofkii la dhibaato geliyo oo dhibaatay ku qasabto hayra baaqin isagoon xadgudbin oo muxuu ku xadgudbay inta xaajadiisa ka badan ma qaadanayo walaa caadin muctadina ma ahanoo macnaha waxaa weeye sida tafsiirka ugu saxiixsan nin inuu baktiga cuno caadi ka dhigto baktiga xalaalaysta ma aha falaa isma calayhi dembi korkiisa ma ahaanin ina allaha allana kafuurun ku dhaafid badan weeye raxiimun ee naxariso badan ma dhamaad waqtiga ma la gaaro sala allahu calaa maxamedin ali sal slam marka sidaan sheegna hadda ka bacdi hadda marka casrka la tukado ilaa sagaalka oo toban dhiman waxaan akrinaynaa usuulu halaata wax yar maarag sagaalka oo toban dhimana waxaa saddex iyo toban dhimana tafsiirkaan u bilaabay insha allah darsigii sheekh daahirna bacd almaqrib uu noqonaa insha allah sal allah calaa maxamed